marna kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya
waa tahay dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idin soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daanduley nuur dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo ibraahim ow dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray fu-aad cabdulaahi cumar oo jooga magaalada caabudwaq waxaana uu salaamayaa hooye hindi maxamed shurwac sidoo kale waxaa ku jira dadkuu salaamaya waxa uu leeyahay caruurteyda oo kale ah maxamed faa'id cabdulaahi cumar muscab faa'id cabdulaahi cumar masquud faa'id cabdulaahi cumar iyo maariye faa'id cabdulaahi cumar muntaas faa'id cabdulaahi cumar iyo waxa uu leeyahay gacalisadeyda ama caruurteyda hooyadood raxmo xasan diiriye waxaan filayaa fu-aadow in ehelkaada aad halkaan ka salaantay in ay ku maqleen oo ay kaa guddoomeen dhambaalkan wuxuu nooga yimid axmed ishaar cabdi gorod iyo cabdiqadar daahir xasan iyo cabdijabaar ibraahim mursal iyo axmed cabdi caydiid balaag loo yaqaano iyo deeqsan axmed cabdi caydiid iyo cabdiqani qorane iyo waxay yidhahdeen cabdiqadar daahir xasan iyo waxay yidhahdeen asxaabta waxaana ay jecel yihiin in ay tahniid gaarsiiyaan maxamed shariif maxamed nuur oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen cisbitaalka daarulxanaan ee magaalada jabuuti wiilkaas oo loo bixiyey nasrudiin maxamed shariif waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeena allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisa wax tara heesta ugu horraysa nuuro weyn dhegestayaashan u ciyaarayno waa suleekha iyo codkii xuseen share
Sabah kuat bah
tahaniyad dhalasho ayaan hayaa daanda waxaana dilayaa hooyo barwaaqo aadan iyo hooyo abshiro aadan aabo bashiir madoowe maxamed bashiir madoobe iyo faadima bashiir madoobe cabdifataax bashiir madoobe iyo cabdulaahi bashiir madoobe iglan bashiir madoobe iyo saygeeda cabdiqani cabdulaahi iyo cabdixakiim maxamed bashiir mahado bashiir madoobe iyo hooyo faadima maxamed iyo caruurteeda oo kale ah maxamed cali nuur iyo bashiir cali nuur axmed cali nuur cabdi cali nuur cabdifataax ibraahim nuur oo jooga maraykankii cabdulaahi isaaq aadan dhammaan asxaabtan waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan xaliimo cali nuur iyo axmed bashiir oo wiil ugu dhashay degmada jamaame oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan axmed bashiir cabdiraxmaan noqonkii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waa tahay waxaa nuur noo baaqaya cabdiraxmaan sulub sheikh iyo ay xaawo iyo ay deeqo iyo habareer nasteexo maxamed iyo abtiyaal cabdulqaadir maxamed iyo farxaan maxamed iyo galad maxamed iyo adeec maxamed burxaan maxamed iyo habaryeer ubax maxamed iyo faadumo maxamed iyo abtiyaal mawliid maxamed iyo khayre maxamed iyo farxaan maxamed iyo cabdi macalin saciid xuseen iyo nasteex xuseen iyo farxaan xuseen iyo cawaale xuseen iyo habaryeer carfoon xuseen dhammaantoodna waxay jecelihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdi cabdikaafi iyo marwadiisa aamina oo wiil ugu dhashay dhaqayabor oo ka tirsan gallaaday waxaanay leeyihiinna wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxdara aamiin haatanna kaalimihii suugaanta ayaanu aadi doonaa daanda waxaana dhegaystayaasha usoo qabanay heesta batalaale iyo codka axmed cali cigaal
iyo tahay ma moogtahay udhaliiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cabkuye lasoo booqdu moogtahay baduwinay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay laynan riyada baas bartamaha habeenkee laynan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa berka saaraye berka saaraye berka saaraye berka saaraye berka saaraye berka saaraye adan auga adan auga adan auga adan auga berka saara
waa tahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moog tahay haddaan intaas kaga gudubnayo codkii axmed cali cigaal heystii batalaale tahniyadda xigtana noo soo qabo waxaa dirayaa dhambaalka xiga aabo abuukar cali iyo hooyo sawdo sheekh cabdi khadiijo abuukar sahre abuukar axmed abuukar cali saciid abuukar cali cabdiraxmaan abuukar cali muuse abuukar cali iyo cabdulaahi abuukar cali xasan abuukar cali maxamed abuukar cali xamdi abuukar cali iyo sacadiye abuukar cali nuurte abuukar cali iyo iqre abuukar cali sawda abuukar cali dhammaan reer abuukar cali oo dalka iyo dibaddiisaba kala jooga waxa ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan kowsar abuukar cali iyo ismaaciil maxamed oo wiil ugu dhashay degmada hilwaa ee magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey wiilkaasi maxamed ismaaciil maxamed ducaduna waa xaggiina baa layidhi waxaanu leenahay maxamed noqo adeerkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamin dhambaalkanna waa taaniyad wuxuu naga soo gaaray aabe abuukar cali iyo hooyo sawde sheekh cabdi iyo khadiijo abuukar iyo zahre abuukar iyo axmed abuukar cali iyo saciid abuukar cali iyo cabdiraxmaan abuukar iyo muuse abuukar iyo cabdulaahi abuukar iyo xasan abuukar cali iyo maxamed abuukar cali iyo xamdi abuukar cali sacdiyo abuukar cali nuurto abuukar cali iyo iqra abuukar cali iyo ugu dambaysta sawdo abuukar cali waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan kowsar abuukar cali iyo ismaaciil maxamed oo wiil ugu dhashay ilwaa magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaan leenahay soo weyn u noqo kii waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisa waxtira aamin ayaa la tahay hees saddexaad in dhegeystayaashan oo cayaareen waa calmasho codadkii cabdicasiis kalaaji iyo raxmi ruus
jacaylkaanigu casuray way weliba igu yiri cantu kaanigu casuul way weliba igu yidhi cantuul
Ishadiyan kulanayba Ishqigu igu soo tago sidii caanahan u dhamay
indiga adiga ku jira aqliga lamaysano calooshaan kugu haya
Sibaad iga mudan taho sidii uradan dhalan cabdowku dhowraya
indiga adiga ku jira aqliga lamaysano calooshaan kugu haya
Sibaad iga mudan taho sidii uradan dhalan cabdowku dhowraya
haddaan iscaruusnaho intaan ceelaya maro ee caluula u tago bixiis awiyo waynu nafsii haddana caasimaada bilan intaan ku cawayna fiid caadaha cataanu dhigo
cawiyo waynu wanaagsan haddaan iscaruusnaho intaan ceelaya maro caluula u tago bixiis awiyo waynu nafsii haddana caasimaada bilan intaan ku cawayna fiid caadaha cataanu dhigo
dhinacii dhambaalada ayaanu jalleeci doonaa waxaana dhambaalkan gacanta ku hayo uu naga soo gaaray ee dadka kale ah hooyo xidaayo xasan shanqolow iyo aabo axmed mawliid xasan iyo aweys axmed iyo xaaskiisa ceeblo cadow iyo ardo axmed iyo saygeeda iyo canab axmed iyo saygeeda iyo hooyo xaali xasan iyo abti subayr xasan iyo abti nuur xasan iyo ibraahim xuseen deeqo deerow iyo saygeeda macalin maxamed iyo salame maxamed cabdulaahi iyo saygeeda cabdiwiile faarax sulaymaan sheekh xasan iyo nasro caynab falastiin khaliif yuusuf iyo xayaad aragsan cabdiqaadir macalin cumar eh, totow iyo cali isaaq aadan cabdulaahi isaaq aadan iyo xaawo isaaq aadan iyo janaa isaaq aadan cadey isaaq aadan xaawo maxamed isaaq nasarkiin jacfar bashiir iyo abwaan sanyare dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dalosha ay u dirayaan faadimo deerow iyo cabdirasaaq axmed dalab oo ay gabar ugu dhalatay ee xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan dhagaxley gabadhaas waxaa loo bixiyey nasteexo cabdirasaaq ee ducaduna waa xaggiina baa layidhi waxaanu leenahay ee gabadhaas ha noqotay tii dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa tahay dhabaalkan wuxuu noogu soo gaaray nuur ubax cabdi xasan nuur ismaaciil iyo mustaf maxamed xise iyo cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo qadar sulaymaan maxamed iyo cusmaan axmed ibraahim iyo xuseen axmed ibraahim iyo nimcaan jaamac iyo qadar maxamed jaamac dhammaan dadkaas waxay kala joogaan soomaaliya iyo duniyada caladeeda waxayna hambalyo gaarsiinayaan cabdirashiid ibraahim jaamac iyo muna cabdiraxmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay burco haatanna waa kaalimihii suugaanta nimbe dahab lumay hadbasi u doondoon iyo codkii saciid toom
runto iga reebta maahe nasiibkoo idiida mooye dantoo iga reebta maahe nasiibkoo idiida mooye dadaalka yaraysan maaye dadaalka yaraysan maaye dadaalka yaraysan maaye dadaalka yaraysan maaye dermaan noolahoo dhan doonay dermaan noolahoo dhan doonay marna meel kuraa qaadawaysaa dermaan noolahoo dhan doonay dermaan noolahoo dhan doonay dhaqna meel quraaqa dawaysaa ninba dahab lumaysi u doondo ninba dahab lumaysi u doondo ninba dahab lumaysi u doondo ninba dahab lumaysi u doondo
waa tahay codkii siciid xasan tom iyo heestii ninba dahab lumays u doondoon ayaa intaas kaga gudbaynaa dhabaalkan waxaa uu noogu yimid cabdiraxiin sulub sheikh iyo ay xaawo iyo ay deeqo iyo habreer masteexa maxamed iyo abte cabdiqaadir maxamed iyo farxaan maxamed iyo galad maxamed iyo adee maxamed iyo abti burxaan maxamed iyo habaryar ubax maxamed iyo faadumo maxamed iyo abti mawliid maxamed abti khayre maxamed iyo abti farxaan xuseen iyo cawaale xuseen iyo habaryar arfoon xuseen waxaana ay jecel yihiin inay taana idgaarsiiyaan cabdikaafi iyo marwadiisa aamino oo wiil ugu dhashay dhaqayabor oo ka tirsan galaade wiilkaasi waxaay leeyihiin allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa wax tiraaminaya lana dhambaalka ugu dambeeya xaggayga daanduray waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah ubax cabdi xulle iyo xasan nuur ismaaciil mustafa maxamed xirsi cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine khadar saleebaan maxamed cismaan axmed ibraahim xuseen axmed ibraahim nimcaan jaamac maxamed iyo khadar maxamed jaamac dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxa ay hambalyo meher gaarsiinayaan cabdirashiid ibraahim jaamac iyo mune cabdiraxmaan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan xaafadda keeniyada labaatankii mey waxaana ay leeyihiin aroosku ha noqdo eh, mid soo degdega gabar iyo caano iyo wiil iyo caano maxaa nuur aada usoo qabanaysaa dhegeystayaashan waa tahay daanta dhegeystayaasha waxaan uga tegi doonaa heesta jacayl dhaxalgal ah wax dhaamalowa waxaa ku luuqeynaya fanaanka qamar suugaani iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambaysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay galabta idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhaguhu ruux kale dhegaysan waa qayuhu bashar kale ku dhaygagi waa diga adniga koldheehani waa qoraxda dhalatana kuwagi dhigi waa dhaguhu ruux kale dhegaysan waa qayuhu bashar kale ku dhaygagi waa diga admiga koldheehani waa qoraxda dhalatana ku agdigi waa askii duuniga dharaaro cuni waa hurdana dhabarkii dhulkii qaabo waa ibnuhu eridhiilan marlaydihi waa ammaan ku dhigan siwa gabeel quruxlay dhamayn kariwa afkii duuniga daraaro cuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabuwa ibnuhu herdhiilan dhamaydhihiwa ammaan ku dhigan iskiidisiwa gabeel quruxlay dhamayn kariwa tacab ka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naamin ka dheef heliwa idhow mooye jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa tacabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naamin ka dheef heliwa aydhow mooye dhaflewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa cayoja xagga waxba ma dhawaa qofkuu dheeliya dhaqaaqi kari waa dartaa kala dhiman dhanka mari waa naftii dhaftar kale marnaba adhay waa awoodna hadarisani isdhiib ulan waa qofkuu dheeliya dhaqaaqi idacaddii galabnimo ay si wada jiro idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa tan kulmi dambe nabadgelyo
dhaqanka jiilkana hudhaadhiciwa dedigaa idinkood dhalaal bidiwa xiskii kula dhacay udabageliwa si ay dhagaxin dhulcaata siwa cishqiga daylka ku beerjiwa dhaqanka jiilkana ku dhaadhiciwa dediga idinkood dhalaal bibiwa xiskii kula dhacay udabageliwa si ay dhagaxin dhulcaata siwa cishqiga daylka ku deeljiliwa cabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naamin ka dheef heliwa